ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reeba jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa sagaalka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo axad ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maalintii saddexaad yuhuudda oo duqaymo ku garaacaysa jiidda khaza tirada shuhadada intay gaarsiisan tahay jawaabta kooxaha muqaawamada falastiinna waa sidee wararkii ugu dambeeyey ee jiidda khaza ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa inshaa allah biriq mar kale ku dhacday meel aan ka fogeen aqalka cad ee maraykanka oo ay dad ku dhinteen madaxweynaha dowladda federaalk oo socdaal ku tegaya dalka uganda isagoona lagu wada inuu la kulmo madaxweynaha dalkaas dilalka loo geysanaya dadka muslimiinta ah oo kusii xoogeysanaya gudaha dalka maraykanka kooxa hubaysan oo ugu yaraan shan ruux ku dilay weerar ka dhacay dalka nigeria iyo xalqada koowaad ee taxanaha macal qur-aan oo ay horay u baahisay idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida مفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maalintii saddexaad yuhuudda ayaa duqaymo ku garaacaysa jiidda khaza haddaba tirada shuhadada intee la eg tahay jawaabta kooxaha muqaawamada falastiinna waa sidee wararkii ugu dambeeyey ee jiidda khaza waxaa inooga waramaya oo isha ku hayay salmaan axmed aad baad umahadsan tahay maalintii saddexaad diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqeymo xoogan waxay ku garaacayaan ee deegaanada jiida khaza ee dhulka muslimka ee falastiin halkaas oo laga soo sheegayo xaalado adag tirada shuhadada iyo dhaawacyada ayaa saacadba saacadda ka dambeysa sii kordhaya waxaana inta haatan la xaqiijiyey duqeymaha saddexda maalin ka soconaya jiida khaza deegaanada ka tirsan ay gaaraysaa soddon iyo kow ruux oo shahiid ah kuwaasoo lix ka mid ay caruur yihiin halka afarna ay haween yihiin waxaa sidoo kale duqeymaha maamulka yuhuudda uu ku garaacayo deegaanada jiida khaza ku dhaawacmay ee in ka badan laba boqol lixdan iyo shan qof kuwaasoo qaba dhaawacyo kala duwan ee waxaana la dhigay isbitaalada caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka ee ku yaala deegaanada kala duwan ee jiida khaza ee xarumaha caafimaadka waxay ka sheeganayaan dawayari iyadoona sidoo kale qalabyada oksijiinka iyo korontadaba nuqsaan ee xoogan laga dareemayo maadaama warshadii keliya ee ku taalay jiida khaza ay waxyeele kasoo gaartay duqeymaha ay ridayaan ee diyaaradaha maamulka yuhuudda afhayeen u hadlay ciidanka maamulka yuhuudda ayaa ku faanay in ciidankooda ay duqeymo xoogan ee ku garaacayaan goobo rasmi ah oo uu sheegay in laga soo rido gantaalada lagu garaaco dhulka ku jira gumaysiga maamulka yuhuudda ee filistiin hase yeeshee goobaha ay ciidamada maamulka yuhuudda duqeynayaan ee afhayeenka ciidanka yuhuuddana uu ku tilmaamay inay yihiin goobo laga soo gano sawaariikhda ayaana waxba ka jirin waxaana ay yihiin xaafadihii dadka shacabka ay ku noolaayeen muuqaalada laga soo gudbinayo ee jiida khaza ayaana arrinkaas muujinaya ilaa ugu yaraan sagaal daba oo ay ku noolaayeen dad shacab ah ayay ciidanka maamulka yuhuudda dhulka la sameeyeen saddexda maalin ay duqeymuhu dhacayaan kun iyo shan boqol oo deegaan oo ay dad muslimiina degnaayeenna waxyeele ayaa soo gaartay oo qaybo kamid a ayaa burburay waxaana waxba kama jiraana sheegashada ee maamulka yuhuudda sida dadka ku sugan jiida khaza ay soo tabinayaan kooxda lagu magacaabo saraaya alqudus ayaa ku dhawaaqday in duqeyn ciidanka maamulka yahuudda ay ka geysteen magaalada rafax maalintii shalay oo sabti ahayd ay ku dileen nin lagu magacaabo khaalid siciid mansuur oo ahaa xubin ka tirsan lajnada caskariga ee guutooyinka alqudus sidoo kalena ahaa taliyaha mandiqada koonfureed ee jiida ghaza ugu yaraan sideed ruux ayaa sidoo kale ee ku shahiiday ee magaalada rafax kuwaasoo ay caruur ka mid yihiin sida muuqaalada baraha internetka lagu baahiyey ay muujinayaan ee xilli ay sii soconayso duqeymaha ay ciidanka maamulka yuhuudda ku garaacayaan deegaanada kala duwan ee jiida ghaza waxaa lagu soo waramayaa in magaalada barakaysan ee alqudus ee dadka yuhuudda ee ku dhaqan ay xoog ku galeen masjidka barakaysan ee alaqsa dad yuhuud ah oo xagiriin ah islamarkaana ay wehelinayaan ciidamada maamulka yuhuudda ayaa gudaha u galay masjidka barakaysan ee laqsa halkaas oo ay xurmadii uu masjidku lahaa ku tunteen waxaana tallaabadan ay kusoo aadiyeen xili jiida ghaza ay duqeymo xoogan ee ka dhacayaan oo ay ciidanka maamulka yuhuudda beegsanayaan ee dadka muslimiinta kooxaha iskacaabinta muqaamada filistiiniyiinta ayaa dhankooda waxay garaacayaan deegaano ka tirsan ee dhulka uu yuhuudda xooga ku haysto waxaa ka mid a meelaha gantaalada ee kooxaha muqaawamada ay gaartay magaalada barakaysan ee alqudus ee goobihii waxbarashada iyo shaqooyinkii caadiga ahaa ee in badan oo ka tirsan deegaanada ay yahuuddu xooga ku haystaan ayaana hakad la geliyey waxaa sidoo kale aan si caadi ah u shaqaynaynin duulimaadyadii garoonka ee magaalada talaabiib ee caasimada u ah maamulka yahuudda taasoo muujinaysa cabsida ay dareemayaan dadka yahuudda ee ku aadan in gantaalada ay soo ridayaan kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ay waxyeela u geysato marka si guud xaalada jiida ghaza waa sidaas dadka muslimiinta ahna waxaa la gudboon inaanay ducada ka hilmaamin walaalahooda ku dhiban jiida ghaza
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan mar kale waxaa aqalka cad ee maraykanka laga soo sheegayaa inay beri ku dhacday meel u dhow gurigaas taasoo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan saddex ruux oo ameerikaan ah ayaa ku dhimatay biriq xoogan oo ku dhacday beer ku taalla meel aan sidaa uga fogeen aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka booliiska magaalada washington ee caasimada dalka maraykanka ayaa xaqiijiyey dhimashada saddex ruux oo ameerikaan ah iyo dhaawac mid afaraad kuwaasoo ku sugnaa beerta ay biriqdu ku dhacday dhacdadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo dhowaan sidan oo kale afar ruux ay ku dhaawacmeen biriq ku dhacday dhismo ku dhex yaalla aqalka cad ee looga arrimiyo maraykanka qalqal xoogan ayaa soo wajahay madaxda ameerikaanka ah ee ku sugan aqalka cad waxaana xaalad deg deg ah lagu soo rogay degmooyin ka tirsan magaalada washington ee caasimada dalka maraykanka tan iyo maalintii khamiista ee lasoo dhaafay dabaylo xoogan ayaa ka jiray magaalada washington ee caasimada dalka kuwaas oo sababay waxyeelo kala duwan
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhageysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya dilalka loo geysanayo dadka muslimiinta ah ayaa kusii xoogeysanaya dalka maraykanka maalmihii lasoo dhaafay waxaa dalka maraykanka ka dhacayay dilal ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee ku nool gudaha waddankaas booliiska gobolka new mexico ee dalka maraykanka iyo wakaalada ka howlgala gudaha dalkaas ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyey dalkaas lagu dilay afar ruux oo muslimiin ah dilkii ugu dambeeyey ayaa dhacay galabnimadii jimcaha ee lasoo dhaafay sarkaal ka tirsan booliiska maraykanka ayaa xaqiijiyey dilka wiil dhallinyaro muslim ah oo ku noolaa gudaha waddankaas booliiska tafaasiil dheeraad ah kama bixin dilkan iyo qaabka uu u dhacay waxaana kasii horreeyey saddex ruux oo kale oo muslimiin ah kuwaasoo lagu dilay isla gudaha maraykanka dilka ayaa waxaa geysanaya gaalo xagjiriin ah oo ay ku fogaatay islaam nacaybka waxaana afartan ruux lagu dhex dilay masjid ay ku cibaadaysanayeen sababta loo beegsaday ayaana ah inay muslimiin yihiin madaxweynaha dowladda federaalk ayaa mar kale socdaal uga ambabaxay dalka dibaddiisa maalmo kadib markii lasoo magacaabay xukuumaddiisa oo diidmo adag kala kulantay siyaasiyiin iyo xildhibaano saraakiil ka tirsan madaxtooyada villa soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in xasan xasan sheekh uu magaalada kambaala kulan kula qaadan doono yuweri musafani oo kumanaan askari ah ay ka joogaan soomaaliya xasan ayaa socdaalkiisi diideed ku aaday dalka dibaddiisa tan iyo markii uu madaxweyne ka noqday dowladda federaalka wakhti laga joogo toddobaatan maalmood safarka uu madaxweynaha dowladda federaalka ku tegay waddanka masar dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ayaa ka caraysiisay dowladda etoobiya oo dhankeeda wadda oloole ka dhan ah xasan kooxo hubaysan ayaa ugu yaraan shan ruux ku dilay weerar ay ku qaadeen gaari marayay mid ka mid ah gobolada dalka nigeria weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay gobolka koji oo ku yaala bartamaha waddanka nigeria waxaana la xaqiijiyey in shan ruux ay ku dhimatay weerarkaas afhayeen u hadlay ciidamada booliiska nigeria ayaa xaqiijiyey in ruux ka soo jeeda dalka hindiya laba askari oo booliis ah iyo laba darawal oo saarnaa gaariga ay halkaasi ku dhinteen intaasi kadib waxaa goobta isaga baxsaday kooxihii weerarka geystay kuwaas oo aan la ogeen halka jaan iyo cirib ay dhigeen dhanka kale dalka kuuba waxaa laga soo sheegayaa in dab xoogan uu ka kacay mid ka mid ah xarumaha shidaalka ee ku yaala gudaha dalkaas dabka ka kacay xaruntan ayaa waxaa ka dhashay qarax uu ku dhintay ugu yaraan hal ruux kuna dhaawacmeen boqol labaatan iyo kow kale halka la la-yahay toddobiyo toban qof ku dhowaad kun iyo sagaal boqol oo laga daadguriyey mandiqada laga soo calaamadeeyey dhacdadan xilli qiiq iyo uuro madow ay hareysay hawada magaalada ay ku tiilay xarunta shidaal ila wareedyo caafimaad ayaa sheegay in shan ruux ka mid ah dadka dhaawacyada qaba laga qustay in wax laga qabto xaaladooda halka soddon iyo kow kalena ay qabaan dhaawacyo halis ah عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى
waa hagaag idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxa ay horay u baahisay xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay maca alqur-aan kuwaasoo uu jeediyey sheekh xaarif annadaari taqabalahu allah haddaba waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad ee taxanahaas
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. مع القرآن
maca alqur'aan ama la jirka qur'aanka waa fiirfiirin iyo tadabbur aan ku samaynayno aayaad ka mida qur'aanka kariimka si loo saxo mafaahiim dawaabid iyo xuduudna loogu sameeyo habdhaqanka xalqada koowaad waxaan ku qaadanaynaa aayadda ah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaa loola jeedaa allow waxaan kugu gaaryeelaynaa cibaadada oo ma caabudayno qof kale waxaan sidoo kale kugu gaaryeelaynaa inaan keligaa kaalmo ku weydiisanno aayaddan ayaa ah towxiidka barax tiran ee cilmi iyo camalba iyada ayuuna noqonayaa asalka diineed oo idil iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qaybta koowaad waa beri ka noqosho laga beri noqonayo shirkiga qaybta labaadna waa beri ka noqosho laga beri noqonayo xeelad iyo awood intuba iyadoo la isku dhiibayo oo wakiil laga dhiganayo allah casa wajalla hadafka laga leeyahay abuurista jinka iyo insiga waa cibaadada allah wuxuu leeyahay
قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
allah wuxuu rususha oo idil u soo diray hal arin oo ah in allah la caabudo shirkigana laga fogaado allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
haddii aad doonayso inaad ku camalfasho qur'aanka oo aad ka soo bilowdo suuradaha alfaatixa iyo albaqara amarka ugu horeeya ee aad ku arkayso qur'aanka kariimka waa in la isfaray cibaadada allah wuxuu yidhi
ma huwa awal amr tajiduhu huwa almru bilcibaada qaala allahu subxaanahu watacaala yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum alladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun
marka amarka ugu horeeya iyadoo loo fiirinayo tartiibka musxafka waa cibaadada allah casa wajalla iyo in laga fogaado shirkiga
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والأمر في amarka hore ee ku yimid amarkii ugu horreeyey wuxuu ku socdaa guud ahaan bani aadamka يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأصل العبادة
asalka cibaadada waa in la isku dulleejo oo loo khuduuco allah subxaanahu wa tacaala cibaadaduna waa in allah la adeeco iyadoo la fulinayo awaamirtiisa uu inoo soo marsiiyey rususha uu soo diray amaa cibaadada waxay leedahay tacriif kale oo caan ah kaas oo ah cibaadadu waa magac kulminaya wax weliba oo alla jecel yahay ha ahaado hadal iyo ficil mid muuqda iyo mid qarsoon marka xaqiiqda cibaadada waa in nolosha oo idil ay u khuduucdo allah casa wajalla dhammaan arrimaha waa inay u khuduucaan waxyiinka oo ah kitaabka iyo sunnaha waa in shareecadu noqoto mid xukumaysa dhammaan habdhaqankeenna mashaariicdeenna iyo manaahijteenna marka sidaas ayay noqonaysaa cibaadada allah wuxuu yidhi ومناهجنا تكون كلها خاضعة لله تبارك وتعالى وبذلك تكون هي العبادة قال الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فهو أمر marka من الله waa amar allah تعالى ka yimid لو بذلك oo أمرت.
maxaa layna faray waxaa la ina faray in nolosha oo idil ay noqoto mid allah uu leeyahay geeriduna xitaa ay noqoto mid allah dartii ah
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا حظ لأحد micnaha فيها ma jirto qof dheef iyo qayb ku leh cibaadadayda ma jirto qof qayb ku leh noloshayda mashaariicdayda iyo habdhaqankayga dhammaantooda waa kuwo alla dartii loo qabtay oo raalli ahaanshihiisa lagu doonayo sidoo kale geeridayda xitaa ma noqonayso mid alle uu raalli ka yahay mooye قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أنا أول المبادرين taa micnaheeda waxay tahay anigu waxaan ahay dadka ugu horreeya ee arrinkaas u degdegaya fulinaya islamarkaana laasimaya waxuu alle jecel yahay in noloshay allah dartii noqoto kuma xaqiiqoobayso ilaa in la hagaajiyo niyadda iyo camalka si ay nolosha iyo geeriduba u noqdaan kuwa allah dartii ah
حتى تكون الحياة لله والموت في سبيل الله لابد أن تصلح النية ويصلح العمل إصلاح النية hagaajinta niyadda waa in qasadka camalkan uu ahaadaa mid alle lagu raalligelinayo aakhirana wax lagu rabo ابتغاء الله والدار الآخرة قال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين لا يريدون علوا في ma الأرض doonayaan inay ku saramaraan adduunkan darajana ay helaan hadafkoodu ma ahan inay awood iyo madaxtinimo helaan keliya waxay doonayaan in suldaanku alla yeesho hadafkaygu ma ahan inaad aniga iga amarqaadato keliya waxaan doonayaa in aniga adiga iyo dhammaan dadka ay ku hoos jiraan amarka allah marka arrinku ma ahan mid aan ku doodayno yaa talada iska leh ma aniga mise adiga keliya waxaan rabnaa in amarka alle iyo xukunkiisa uu dadka oo idil ku fulo taasi marka waa hagaajinta niyada تعالى ولسلطان الله تبارك وتعالى فالأمر ليس مغالبة لمن يكون السلطان لي أو لفلان أو لك أو لا, لا إنما أن يكون حكم الله تبارك وتعالى وشرع الله ودين الله سار على الجميع إصلاح النية وإصلاح العمل hagaajinta camalkana waxay noqonaysaa in camalka loo qabto qaabka uu alle doonayo waa inaan alle u caabudaa sida uu isagu rabo ee ma ahan sida ay naftayda rabto alle ha u naxariistee imaamu shaatibi wuxuu ku yidhi kitaabka almuwaafaqaat markii uu ka hadlayey mowduuca cubuudiyada iyo in alle loo khuduuco oo aan laga siiban axkaamta sharciga ah oo aan la khilaafin awaamirta shareecada alle ha u naxariistee wuxuu sheekhu yidhi allah wuxuu kaga dan leeyahay dejinta shareecada in qofka waajibka la saaray laga leexiyo inuu raaco hawadiisa ilaa uu ka noqonayo addoon alle الله تبارك وتعالى بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله فنحن نعبد الله تبارك وتعالى كما annagu يريد الله alle waxaan u caabudaynaa sida uu isagu rabo ee uma caabudayno sidaan annaga rabno waxaan fulinaynaa awaamirta allah ee ma raacayno rabitaankeenna iyo hawadeenna raacitaanka hawada waxay khilaafsan tahay oo ay ka hor imaanaysaa xaqiijinta cubuudiyada waa inaan raacno shareecada ama aan raacno hawada iyo waxay naftu jeceshahay waa uun xukunka alle ama hawadeenna إما حكم الله وإما الهوى واتباع الهوى
rabitaanka hawadu wuxuu leeyahay laba suuradood oo asaasi ah haddii aan soo koobno waa mide in hawada la raaco oo gebi ahaanba laga jeesto xukunka sharciga ah wuxuu raacayaa qofkaas hawadiisa isagoo dhabarka aadinaya shareecada islamarkaana ka fogaanaya gebi ahaanba qofkaasi ma doonayo inuu laasimo shareecada islaamka kaasi waa mid khilaafsan sharciga ka hor imaanaya hawadiisa allah wuxuu yidhi أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هذا الأمر الأول في اتباع الهوى tani waa qodobka koowaad ee raacidda hawada kaas oo ah in hawadiisu raaco kana tago shareecada diintana ka fogaado arrinka labaad waa in qofku raacaa hawadiisa marka uu la tacaamulayo xukunka sharciga ah qofkani waa qof fulinaya sharciga alleh laakiin markay nusuustu timaado ayuu isku dayaa inuu ka dhigo si waafaqsan hawadiisa markaas buu ku cayaarayaa nusuusta sharciga ah iyo waxay tusinayaan ma taxriifinayo nusuusta laakiin macaanideeda iyo axkaamteeda ayuu bedelayaa sidaba uu allah yidhi يحرف معانيها يحرف أحكامها كما قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهذا الصنف الآخر
kaasi waa nooca labaad waa qofka laasimaya shareecada laakiin nusuusta ayuu u hogaaminayaa waxay naftiisa rabto halkaasna waxaa ka dhalanaya bidaac iyo mukhaalafaad sharci ah iyo arrimo badan oo aan waafaqsanayn shareecada islaamka taasi oo ku timid in la raaco hawada marka lala tacaamulayo nusuusta sharciga ah مع النصوص الشرعية إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين أي نطلب العون والتأييد iyaaka nastaciin waxaa loola jeedaa rabbiyow adiga ayaan kaalmo iyo garab ku weydiisanaynaa isticaanadu waa in alle loo kaalmaystaa soo jiididda nafciga iyo riixidda dhibaatada iyadoo weliba lagu kalsoon yahay in alle uu arrinkaas kuu samaynayo مع الثقة بالله في تحصيل ذلك الاستعانة وهناك أمر يعني يقع فيه كثير من الناس وهو انفصال waxaa jira arrin ay in badan dadku ku dhacaan taas oo ah in isticaanada laga saaro cubuudiyada qofku wuxuu dhihi karaa alle waxaan u kaalmo weydiisanaa risqiga nolosha iyo xallinta dhibaatooyinka adduunka marka arrinka la rabo waxa uu yahay in alle loo kaashado inuu soo xasiliyo amarkiisa sidoo kalena loo kaashado in la guto awaamiirta sharciga ah waa in alle loo kaashadaa xaqiijinta cubuudiyada sidaas darteed nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu mucaad bin jabal radiallahu canhu ku yidhi mucaadow wallaahi waan ku jeclahay ha hilmaamin inaad tiraahdo salaad weliba gadaasheeda allow iigu kaalmay xuskaaga iyo mahadcelintaada iyo inaan wanaajiyo صلى الله cibaadadaada عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة nebiga رضي wuxuu الله عنهم saxaabadiisa barayaa inay allah weydiistaan inuu ugu kaalmeeyo ukicidda waajibaadka sharciga ah marka alle ayaan u tala saaranaynaa inaan gudanno waajibaadkiisa فنتوكل على الله تبارك وتعالى على القيام بأمر الله تبارك وتعالى نستعين بالله بالقيام على القيام بأمر الله تبارك وتعالى قال ابن تيمية رحمه الله
ibnu teymiya raximahullah wuxuu yidhi waxaan u fiirsaday ducada ugu waxtarka badan waxaan ogaaday inay tahay in alle uu addoonku ka baryo inuu ugu kaalmeeyo raalli ahaanshihiisa waxaan arrinkaas ka arkay suuradda alfaatixa aayadda ah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin alle ayaana caabudaynaa waxaana u kaalmaysanaynaa cibaadada cibaadaduna waxay kulminaysaa dhammaan nolosha marka waxaa arrin weliba loo kaashanaya allah waxaan allah weydiisanaynaa inuuna waafajiyo taacadiisa nagana leexiyo macaasidiisa isaga ayaa wax weliba awooda ee تشمل جميع الحياة فالاستعانة بالله على كل أمر نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يصرف عنا معاصيه إنه على كل شيء قدير آمين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله